أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن خياري kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii saddexaad iyadoona maraykanka xalay duqeymihii ugu xooganaa la beegsaday keedka dhoofinta shidaalka ee dalka iiraan koox taabacsan dowladda shiicada iiraan ayaa dalka ciraaq kusoo riday diyaarad uu lahaa maraykanka iyadoona ay dhinteen dhammaan askartii saarnayd howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga ah kufaarta kenya doon boqolaal neef oo xoolaha ka qaaday xeebaha waqooyiga soomaaliya ayaa ku quustay meel u dhow baabulmandab maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda macadka qurdubah ee degmada buula fullaay ee wilaayadaas haweenka deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas waa sabti shan iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii saddexaad iyadoona maraykanka xalay duqeymihii ugu xooganaa la beegsaday keedka dhoofinta shidaalka ee dalka iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaan goordhow wax ka weydiiyey nuur cali warsame abowshayba haya nuur maxaa ugu dambeeyey dagaalka bariga dhexe aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abow xasan bismillaahi araxmaani araxiim dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ee ka dhanka ah nidaamka shiicada iiraan waxa uu galay maalintii shan iyo tobanaad xalayna waxaa dhacay weeraradii ugu xooganaa ee ay dhinacyadu isku beegsadeen dowladda kaafiradda maraykanka ayaa sheegtay inay duqaysay bartilmaameedyo militari oo ku yaala jasiiradda khaark ee dhacda waddanka iiraan taasoo ah taasoo ah goob istaraatiiji ah islamarkaana macruuf ku ah dhoofinta saliidda madaxweynaha xukuumadda salibiyadda maraykanka gaal trump ayaa wuxuu ku sheegay baraha bulshada uu ku leeyahay in weerarka uu ahaa mid ka mid ah duqaymaha ugu xooggan ee taariikhda bariga dhexe isagoo ku daray inuusan taaban kaabayaasha saliidda balse haddii iiraan carqaladayso maraakiibta maraya badda hormuus uu dib uga fiirsan doono arrinkaasi iiraan ayaa iyaduna ku jawaabtay weeraro gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ah kuwaasoo dab ka dheliyey magaalooyinka sahaynadu ay xoogga ku haysato islamarkaana bartilmaameedsaday meelo ku yaala dalalka khaliijka warbaahinta gudaha iiraan waxay sheegtay in qaraxyo ay ka dhaceen khaark iyo dekedda janawa ee gobolka busheyr israa'iiliyiintu waxay dhankoodu ku dhawaaqeen duqaymo ballaaran oo ka dhan ah kaabayaasha iiraan inay beegsadeen kuwaasoo magaalada tehraan dhaca warbaahinta tasniim ee afka iiraan ku hadasha ayaa iyaduna sheegtay in hal gabar ay ku dhimatay duqaymaha maraykanka iyo israa'iil ee ka dhacay gobolka khosteen madaxweynaha maraykanka saliimiga trump waxa uu baahiyey muuqaallo muujinaya duqayn uu maraykanka ka geystay jasiiradda khaarka ee dalka iiraan jasiiraddan ayaa ah meesha laga dhoofiyo ku dhowaad boqolkiiba sagaashan shidaalka iiraan duqaynta waxaa lagu beegsaday kaabayaasha militari ee ku yaala jasiiradda kadib weerarkaasi trump ayaa iiraan u hanjabay isagoo tilmaamay in uu beegsan doono kaabayaasha shidaalka ee jasiiradda haddii aysan furin marinka hormuus hanjabaadan waxay ka dhigan tahay in haddii la burburiyo kaabayaasha shidaalka ee jasiiradda khaark ay aad u adkaan karto ama xitaa suurtagal noqon weydo in iiraan ay dhuufiso shidaalkeeda iiraaniyiintu ayaa iyaguna saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gantaallo bambaanooyin wata ku qarxiyeen siddeed goobood oo ku yaala gudaha magaalada talaabiib iyadoo la sheegay qarxida gantaalkan oo firdhiyey bambaanooyinka inay ka dhasheen dab qabsaday goobaha ay ku dhaceen sida ay baahisay warbaahinta aljaziira si kastaba ilaahi hadda faahfaahin rasmi ah oo madax bannaan oo xaqiijinaysa khasaaraha iyo goobaha saxda ah oo la beegsaday weli si buuxda looma shaacin weerarka uu maraykanka ku qaaday jasiiradda qaarka ee dalka iiraan oo ah meel aad muhiim ugu ah dhuufinta shidaalka ayaa sare u qaaday khatarta dagaalka waxaana laga yaabaa inuu keeno qiimaha shidaalka dunida inuu si weyn u kaco sida uu sheegay sarkaal hore oo ka tirsan ciidanka maraykanka oo la hadlay c n n sarkaalkan oo lagu magacaabo genaraal mark kimit ayaa yidhi taasi waxay ka dhigan tahay in heerka dagaalka si weyn loo kordhiyey arrintuna hadda ma aha oo keliya in la beegsado ciidanka ama nidaamka balse waxaa laga yaabaa inaan isku dayayno inaan burburino lafdhabarta dhaqaalaha dalka iiraan sarkaalkan maraykanka ah wuxuu tilmaamay in jasiiradda qaarka ay u adeegsanayaan cadaadis si iiraan loogu qasbo inay oggolaato maraakiibta inay maraan marinka hormuus oo ah marin badeed aad muhiim ugu ah ganacsiga shidaalka dunida xiritaanka marinka ayaa horey u sababay in qiimaha shidaalka uu kor u kaco si kastaba kimid wuxuu ka digay in haddii kaabayaasha shidaalka ee jasiiradda la weeraro ay aad suurtagal u tahay in iiraan iyaduna ay weerarto kaabayaasha shidaalka ee dalalka kale ee bariga dhexe wuxuu yidhi markaasi kadib qiimaha shidaalka si buuxda ayuu uga bixi doonaa xakamaynta jasiiradda qaarka ayaa dherarkeeda waxa uu yahay siddeed kilomitir oo ku taalla xeebaha iiraan waxaana laga dhuufiyaa ku dhowaad boqolkiiba sagaashan shidaalka ceyriin ee iiraan labadii toddobaad ee ugu horreysay dagaalka jasiiradda lama beegsan madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa saacado ka hor sheegay in maraykanka uu si buuxda u burburiyey dhammaan bartilmaameedyadii militari ee ku yaalay jasiiradda qaark wuxuu sidoo kale ku hanjabay inuu beegsan doono kaabayaasha shidaalka ee jasiiradda haddii ay sii wado xanibaadda maraakiibta ee marinka hormuus dhanka kale guddoomiyaha baarlamanka iiraan maxamed bakheer khalibaaf ayaa horey uga digay in dalkiisu iska tuuri doono dhammaan xakamaynta oo uu si xad dhaafa u adeegsan doono awooddiisa haddii maraykanka uu weeraro jasiiradaha iiraan ee ku yaalla gacanka faris wargeyska maraykanka ka soo baxa ee lagu magacaabo wall street journal waxa uu sheegay in shan diyaaradood oo ah nooca hawada shidaalka ku shuba diyaaradaha dagaalka inay waxyeelo ka soo gaartay weeraro ay iiraan ka geysatay saldhig ku yaalla sacuudiga maalmihii lasoo dhaafay balse xogtan oo wargeyska uu ka soo xigtay sarkaal maraykan ah laguma sheegin wakhtiga weeraradan ay fulisay iiraan iyo heerka khasaaraha ee diyaaradaha ee weeraradan gaarsiiyeen kuwaasoo lafdhabar u ah ololaha militari eee maraykanka uu ka wado iiraan arrintana waxay ku beegmaysaa xilli saacadii lasoo dhaafay gudaha dalka ciraaq kooxo taageersan iiraan ay ku soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale ee dagaalka taasoo ay ku dhinteen ilaa lix askari oo maraykan ah sida la xaqiijiyey sidoo kale xasaano waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya bariga dhexe in dalalka qatar kuweyt baxrayn iyo sacuudiga ay xaqiijiyeen weeraro gantaallo iyo diyaarado aan duuliyaha lahayn ah oo dhanka iiraan kaga yimid oo lagu soo weeraray subaxnimadii saaka sida ay werisay aljaziira sidoo kale maraykanka waxa uu ku wargeliyey diblomaasiyiintiisa iyo shaqaalaha maraykanka ee ku sugan dalka cumaan iyo qoysaskooda ee shaqooyinka muhiimka ah aan qabanayn inay si deg deg ah uga baxaan dalkaasi sababo la xidhiira khataro dhinaca amniga ah sida ay baahisay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ciidanka ilaalada iiraanna waxa ay baahiyeen muuqaal lagu soo bandhigay keydka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka uu ka cabaaday iyo sahaynada oo ku hoos jira godod dhulka hoostiisa ku yaalla sidoo kale iiraaniyiintu waxay ku hanjabeen haddii la weeraro kaabayaasha shidaalka iyo dhaqaalaha iiraan inay burburin doonaan kaabayaasha maraykanka lala xiriiriyo ee gobolka bariga dhexe kadib markii maraykanka uu duqaymo ka geystay jasiiradda ugu muhiimsan iiraan ee qaarka oo ah halka boqolkiiba sagaashanna laga dhoofiyo shidaalka iiraan sida ay warisay aljaziira sidoo kale madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa hogaamiyaasha toddobada dal ee ugu dhaqaalaha sareeya caalamka ee loogu yeero g seen u sheegay xilli ay ku jireen kulan fogaan arag ah in iiraan ay ku dhowdahay inay isdhiibto sida ay werisay warbaahinta maraykanka ka soo baxda ee oxyos warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhammaan hogaamiyaasha kale ee kulanka ka qaybgalay ay trump ku booriyeen in dagaalka si deg deg ah loo soo afjiro iyagoo sidoo kale adkeeyey baahida loo qabo sida ugu dhaqsiyaha badan in loo sugo ammaanka marinka hormus
aad buu u mahadsan yahay abushayba kooxo taabacsan dowladda shiicada iiraan ayaa dalka ciraaq ku soo riday diyaarad uu lahaa maraykanka iyadoona ay dhinteen dhammaan askartii la socotay waxaa warbixintan inoo diyaariyey cabdiqani maxamed khasaare lixaad leh ayaa markale dhabarka loo saariyey ciidanka maraykanka ee duulaanka ku qaaday waddanka iiraan waxayna beegsi kala kulmayaan maleeshiya daacad u ah xukuumadda tehraan wararka ka imanaya mandiqada bariga dhexe ayaa sheegaya in dhulka lasoo dhigay mid ka mid a diyaaradaha ugu muhiimsan ee maraykanka xili ay ka qayb qaadanaysay duulaanka ka dhanka ah iiraan xoogag hubaysan oo ku sugan waddanka ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay burburiyeen ayna dhulka soo dhigeen diyaarad nooca shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay diyaaradda oo iyadoo holciisa dhulka kusoo dhacayso kooxaha isku magacaabay muqaawamada islaamiga ciraaq ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay gantaal la heleen diyaaraddan xilli ay hawada shidaal ku siinaysay diyaaradaha duulaanka ku haya iiraan taliska dhexe ciidanka maraykanka ayaa qiray inay kasoo dhacday diyaarad nooceedu yahay c k boqol soddon iyo shan xilli ay ku guda jirtay shaqadeeda maalinlaha ah maraykanku wuxuu dafiray in diyaaradda laga soo riday oo lala helay gantaal dhulka laga riday burburka diyaaraddan waxaa ku dhintay lix askari oo amerikan ah markii ugu horreysay dhacdadan ayuu maraykanku sheegay in afar askari ay ku dhinteen diyaaradda balse goor dambe ayay wasaaradda difaaca qiratay inay dhinteen dhammaan askartii diyaaradda la socotay waa khasaarihii ugu badnaa oo maalin qura maraykanka kasoo gaaray dagaalka iiraan kaasi oo shan iyo toban maalin jirsaday mahadsanid cabdiqani howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro murtadiinta u tiilay duleedka degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada inta la xaqiijiyey waa hal askari oo murtada dhaawacana waa mid kale oo isla murtada dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoosjira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari kooyol ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin soomaali ah oo ay samaysatay dowladda salibiyadda ee kenya qaraxa ayaa ka dhacay duleedka deegaanka ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoosjira gumaysiga salibiyadda kenya waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiinna oo mid sargaal uu yahay kaas oo ah taliyaha maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka elale waxaana sargaalkan lagu magacaabaa xuseen afaanboore maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda macadka qurdub ah ee degmada buula fullaay ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن dhowaan waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay uu qabtay musaabaqo xiise badan taas oo ahayd qaybta afaraad tartankii sannadlaha ee loo qabtay ardayda iskuulaadka nidaamiga iyo kuwa macadka qurduba si kor loogu qaado wacyigooda loona xoojiyo aqoontooda tartankan oo sannadkan ay ka qayb galeen ardayda macadka qurduba ayaa loo abaabulay qaab tartan aqooneed xiise badan soona jiitay dadweynaha mucallimiinta iyo faracyada waxbarasho ee degmada buulafulay iyadoo ardayda loo kala saaray afar majmuuco si ay ugu loolamaan kaalmaha hore ee tartanka bilowgii tartanka waxaa goobta ka muuqday jawi tartan adag iyo in majmuuco weliba ay xigsanaysay dowrkeeda waxayna ardaydu muujiyeen diyaargarow iyo kalsooni afarta majmuuco ee uu ka dhexeeyey tartanka waxay kala ahaayeen majmuucaadka ummu xaraam xabsa bintu cumar ummu haani iyo majmuucada caaisho binta abibakar tartankii ugu horreeyey ayaa dhex maray majmuucooyinka ummu xaraam iyo xabsa bintu cumar halka tartanka labaad ay ku loolameen ummu haani iyo caaisha bintu abibakar labadaasi tartan ayaa ahaa kuwo aad u xiise badan iyadoo ardaydu ay ku tartamayeen laguna kala saarayay su'aalo kala duwan oo la xidhiidha qur-aanka kariimka cilmiga sharciga iyo aqoonta guud kadib wareegyadii hore waxaa isugu soo haray majmuucooyinka ummu haani iyo xabsa bintu cumar kuwaasoo u gudbay tartankii kama dambayska ahaa labada majmuuco ayaa soo bandhigay dadaal xooggan iyo feejignaan ka hersareeya sidii hore taas oo ka dhigtay tartanka mid si weyn u soo jiitay indhaha dadkii goobta joogay qaabkan ayay u dhaceen weydiimihii su'aalaha waayo bismi illah majmacatu mahaani su-aashan waa su-aashii sideedaada dhankiina dhagaha u fura waxay ka socotaa maadada siirada waxay u dhacaysaa sida tan mataa qaamat addowlatu lumawiya wa mataa saqadat wamaa caasimatuhaa wa kam min alkhulafaa'i tacaaqabuu cala alxukmi fiiha wa kam sanatan cummirat
في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجاية يا عاش بشار محمد كسعت مجموعة مهاني لترتمت مجموعة حفصة بنت عمر سؤال جابتي ونسكدي قامت في سنة واحد وأربعين هجرية وسقطت مئة اثنين وثلاثين هجرية وعاصمتها دمشق وخلفاؤها أربعة عشر خليفة وعمرت واحد وتسعين سنة majmuucada mahaani su-aalaa la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen oo jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen labada lej bismillah majmuucatu xafsat bint cumar su-aashiina sideedaada dhankiina dhagaha fura waxay ka socotaa maadada siirada waxay u dhacaysaa sida tan mataa qaamat idowlatu alcabaasiya ومتى سقطت وما عاصمتها وكم عدد الذين تعاقبوا على الحكم فيها وكم سنة عمرت وان في لينت فهمتين سؤال شليدي وديي وعد كسور عيرين دونتان إن شاء الله
في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان حسين محمد كسعت مجموعة حفصة بنت عمر لا ترتمس مهاني سواش الويدي جوابته دمسكو دينا قامت دولة العباسية سنة 1032 هجري وسقطت سنة 656 هجري وعاصمتها بغداد وعدد خلفائها 37 وعمرت 524 سنة majmuucada xafsa inti cumar su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab saxa waxayna ku guulaysteen laba deraj markii ay soo dhammaadeen dhammaan tartamadii dhex maray iskuullada iyo macadka qurduba ee ka furan degmada boolofulay waxaa la qabtay xaflad heer sare oo lagu soo gebagabaynayey tartanka sannadlaha oo markan xambaarsanaa xiiso gaar ah xafladda oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada waaxda waxbarashada macallimiin arday iyo marti sharaf kale ayaa lagu muujiyey muhiimadda ay waxbarashada u leedahay horumarka bulshada iyadoo ardaydana lagu dhiirigeliyey inay sii wadaan dadaalka iyo barashada cilmiga ugu horreynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka isagoo aad u bogaadiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta doorkiisa ku aadan kor u qaadista aqoonta jiilka soo koraya marka maktabu tarbiyati watacliim ilaahay subxaana wa tacaala garabkii allah galo walana waxyaabaha aysan suubiyaaytan anshidooyinku waxyaabaha kaliya kadaroobe kale ka mid ahaa nashaadaadkan iyo suubiyaayaan ma jiri jirna hilligii hore walbarashadii hore oo khaasatan un hamarnay halagaadka masaajido iyo dugsiyadii qur-aanka un hamari jirnay anshidooyinku ardayda ma aan suubiyi jirn waana fikrid iyo hasiyaadiyeen waxbarashada nidaamiga reedhanka siyaadigu waana mahadsanyin oo in laka amaanana mudugu abaalmarino qaali ah iyo lacago dhiirigelin ah kuna farxeen ardayda ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay uu guddoonsiiyey ardaydii dadaalka badan bixisay tartanka sannadlaha ee uu qabto maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa noqday mid door weyn ka qaata kobcinta aqoonta ardayda dhiirigelinta iyo in lagu tartamo aqoonta iyo kor u qaadidda heerka waxbarasho ee goobaha waxbarasho ee ka furan degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا ugu dambayntiina haweenka deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaanka booco oo ah deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayadii hiiraan waxayna haweenka deegaanka booco munaasabadan ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ka gajara furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimmada iyo nuqabada deegaanka iyadoona haweenka booco ay wareejiyeen agab kala duwan oo muhiim ah magacaygu waa umma cabdicasiis waxaan ka sursanahay gabdhaha ku jiran deegaanka booca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalayaal garabkiina baanu nahay habeen iyo maalin habeenkii salaada dhexdii ayaan idin kusoo ducaynaa maalintiina waxaan ku fikirinaa sidaan idin garab istaagi lahayn gabdha walaalihiinoo kale hooyooyinkiinoo kale inay idinka dambeeyaan oo dhaxanta iyo dharada idila qaybsanayo oo marnaba aanay idin hilmaansanayn inay idinka dambeeyaan inaa ogaatiin ayaa rabnaa haddaanu nahay gabdhaha ku sugan deegaanka booca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan hadaayad kala duwan oo qaaliya ayaan halkan kusoo bandhigaynaa maanta sida walaalihii igu horreyba ay sheegaan garabkiina baanu nahay habeen iyo maalin waan idiin soo ducaynaynaa insha allahu tacaala awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa umu cabdilaahi waxaan ka tirsanayaa haweenka ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayadii islaamiga ee hiiraan maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala haddii aad aan ugu talagalna walaalaheenna mujaahidiinta ee ku jilib xiran furmaha hore ee wilaayada insha allahu tacaala waxaanan leenahay geesiyaashaas haddii aan nahay gobolka hiiraan gabdhaha ku sugan geesiyaasha tawxiidka garabkiina baynu nahay furumaha hore aad ku sabartaan insha allahu tacaala ajirna aad xisaabsataan siduu rabbiba subxaanahu watacaala aayaadkiisa ugu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu allaha lacalakum tuflixuun anoo ku hadlaya afka dumarka muslimaadka ee reer booca ee maxaafadada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan maanta waxaan xafladan ku wareejinaynaa hadaayaad kala duwan waxaa ka mida kontoni kow loor oo buskud ah caagdahaaro gaaraya sagaashan caagdahaar toban kaartoon oo ah biyaha jiimaha ah shan kaartoon oo ah cabitaanka maangaha toban kaartoon oo ah caano liido waxaa ka mid ah hadaayaadka ay soo diyaariyeen dumarka reer booco shan dersin oo kaba ah labaatan kaartoon oo timir ah waxaa ka mida shan dersin oo cataro ah dhammaan hadaayaadkaas aan u niyeysanay inna laga gaarsiiyo rajaasha muraabidiinta waxaan ku wareejinaynaa nabadoonkeenna nabadoon ismaaciil xuseen nabadoon nagala wareega insha allah ayuha alfudalaa ويا أبطال المسلمين وحمات التوحيد فنرحب اليوم بالوفود الحاضرين والمشاركين معنا في هذه الحفلة المباركة من المسؤولين الفضلاء والنقباء الكرماء وكل من يسمع كلمتنا في الولايات الإسلامية حرسها الله من كيد الأعداء ونرحبكم بتحية مغمورة بالحب والوئام ومنمرة بالورد والريحان ومحمولة على طبق من ذهب تأتيكم من سويداء القلوب ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid ah culimmada iyo nuqabada deegaanka booco ee bariga wilaayadii hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah u bogaadiyey hadiyaadka haweenka booco ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ka gajara furimaha hore ee wilaayada
waxaan maaragtay allah subxaanahu wa tacaala anugu mahadnaqaynaa fahamka iyo waafajinta uuna waafajiyey maanta inaan ka qayb qaadanno jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa loo jihaadaya iyo kelmaddiisa inay kor noqoto allahas ayaan u mahadnaqaynaa gaar ahaan waafajiye gabdhaheenna muslimaadka ah inay ka qayb qaataan halkan waxaan u joognaa mashhad cajiib ah bandhig gabdhaha muslimaadka ah iyo sadaqaad ay soo bandhigeen maaragtay ayaan u joognaa halkan waxaan dhiigu hayaan hadiyaad fara badan iyo sadaqo gabdhaha muslimaadka halkan isugu keeneen mujaahidiinta ribaadka ku jiray ugu talagaleen wanaaggan iyo garab istaagga shareecada islaamka iyo jihaadka lagu garab istaagayo ilaaha naga soo qaybgeliyey ayaan maanta anigoo maaragtay magacaygu uu yahay cabdi cabdulla muumin duugane ilaahay ayaan marka ugu mahad celinayaa xafladdan iga soo qaybgeliyey maaragtay wakhtigan maantay aad iyo aad u sharafta badan oo soonkii ramadaankii damba ah gebdhaha maaragtay hadduu qofku uu ilaahay jeclaado oo ilaahay tala saarto ilaahay asaa haga meesha wanaagsan asaa ku aadina ilaaha ugu soo aadiyey wax maaragtay hidiyaadkaana bixinayaan ay maaragtay ilaahay agtiisa geysanayaan maaragtay jihaadkana ku garab istaagayaan soonka ramadaan ugu soo aadiyey weliba tobankii dambe ilaaha ugu soo aadiyey ilaahaas marka mahad kala ha u celiyaan gabdhaha muslimaadka ah ee meeshaan jooga hadiyaday igu wareejiyeen waan ka guddoomay anigana insha allahu tacaala waxaan ku wareejinayaa walaayada gobolka ee qaymaha iyo sharafta leh ayaan anigana ku wareejinayaa dhowaan ayay ahayd markii munaasabad ka dhacday degmooyinka buqa qable ceel cali iyo deegaanka show ay haweenka ku dhaqan magaalooyinkaasi ku wareejiyeen hadiida kala duwan oo ay ugu talagaleen geesiyada tawxiidka ee ku jilba xiran furimaa hore
mahadsanid yaasir guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya saaka oo sabtiya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu